You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
kii maarkino sanadlaha ahaa ee golaha maarkino ee qurbishugta soomaaliyeed oo ka dhacay magaaladan istanbul runtii ee shir caalami ayuu ahaa waa shir maarkino aan sanadla qabno isla markaana waxaan maaragtay aanu u dabaaldegaynay sanad guridii shanaad ee golaha global maarkino somali diaspora oo ah dee maarkino qurbijoogta soomaaliyeed golaheeda marka een, waxaa looga wada hadlay afar mawduuc mawduucyada marka dhalinyarada muxuu ahaa een, een, een, dib u heshisiinta iyo maxay ahayto een, een, een, muxuu ahaa ganacsiga iyo deegaanka mawduucyadaasita waxaan u dooranay runtii markino een, golaha een, qurbijoogta aad iyo aad marka guddigooda ay maaragtay uga uga uga doodeen ugana hadleen mawduucyadaasita iyo sida ay marka ahmiyadda u leeyihiin sanadkan maxaa si gaara marka dhallinyarada xoogga looga saaray maxaa laga hadlayay macnaha tusaale dhalinyarada xoogga waxaa loo saaray in marka ugu horeyso horta la fiiriyo maxay yihiin dhibaatooyinka dhalinyarada haysta ama ha ahaato dhinaca waxbarashada dhinaca shaqada ha ahaato ha ahaato dhinaca maarkino waxyaabahan een, een, dhaqanka dhaqanka ku saabsan oo maaragtay dhalinyaradeenna marka la fiiriyo qurbaha jooga ama waddan gudihiisa ku jira een, waxaa laga yaaba dad badan maarkino runtii inay ama maarkino marhabaabis iyo waxyaabahaas ay ku dhaceen sidee baa marka arrimahaasita looga gudbi karaa ayay maarkano bulshirku ku saabsanaa dhalinyaro badan oo maarkano een, een, khibrado badan leh oo maarkano dhinacyo kala duwan ama dhaqaalaha ha ahaato ama dhinaca ganacsiga ha ahaato ama dhinaca maarkano shaqooyinka ha ahaato waxbarashada ku takhasusay arrimaha maarkano een, een, muxuu ahaa dhaqanka ayaanu casuunay runtii een, kana wada kana hadlay maarkano dhalinyarada maarkano waxyaabahooda ka shaqeeya runtii ka hadlay oo ka dooday dhibaatooyinka haysta dhalinyaro dhalinyaradii sidii looga gudbi lahaa kuwa gudahoo kale maxaa keenaya dhalinyaro inay tahriibaan inay runtii tahriibaan oo waddankii ay ka soo baxaan qaar in badan maarkano caqabadaha waxaa waaye maarkano shaqo la-aanta jirta iyo fursad la-aanta jirta marka sidii fursado loo abuuri lahaa shaqooyin loo abuuri lahaa waxaan la oo kal maaragtay aanu dhiirigelinaynaa oon kusoo casuunay shirka maarkano ganacsatada waaweynka soomaalida iyo hormuud maarkano telecom ay ka mid tahay sidee baa maarkino loo dardargelin karaa in dhalinyarada maarkino tababaro loo sameeyo in maarkino shaqooyin loo abuuro in maarkino la wacyigeliyo oo maarkino maskaxiyan maarka inay fursada loo abuuro waddankiisa maaha waddankan waddan qaniya waaye wax badanaa laga qaban karaa lacagaha badan ay tahriib kusoo bixinayaan waxaa laga yaabaa in yar oo ka mid ah inay maarkino qofkii ama ganacsi ku samayn karo ama wax maarkino fursad fiican uu ka heli karo in maalgashi maarkino een, xataa la siin karo oo maarkino la amaahin karo hadday fikradahooda ay maarkino ay ay ay ay maskaxdooda dhalaaliyaan oo ka shaqaysiiyaan marka waxyaabahaas ayay maarkino dhalinyarada aanu aadka diirad u saarnay waxaa ka mid ahaa oo kale heshiisiinta oo kale iyadoon dhalinyarada laftigeedu ay ku jirtay marmarka qaarkood waad maqashaa xurguf ayaa iska jirtaa lagu leeyahay waxay u bixiyeen soomaali qorax joog iyo qurbo joog laakiin annagu saa u arrin waxa weeyaan waxaan oo dhan waa soomaali dhalinyaro soomaaliya weeyaan waa dad soomaaliya baa nahay kulligeen sidee baa dadkeenna maarkin oo soomaalida ama qurbaha la joogo ama waddan gudihiisa lagu jiro sidee baan u wada shaqayn karnaa sidee wax u qabsan karnaa inaan iskala qobqobno oo iskala qayqaybino maarkino faa'iida inoogu jirto marna ma jirto faa'iidada waxay ku jirtaa inaan gacmaha isqabno wada shaqayno oo maaragtay aan ka wada hadalno dhibaatooyinkana haysta iyo xalka sidii loogu heli lahaa waayo jawaahir aan waxaad sheegtay in oo mawduucyadu uu ka mid ahaa dhallinyarada laga hadlayay arrimaha tahriibka dhallinyarada in laga joojiyo oo shaqooyin loo abuuro oo shirkadihii ganacsigana aad ku casuunteen maxaa dhallinyaradaas sida gaarka ah ee loo bartilmaamsanaya oo tahriibka iyagu aadaya ama waddanka aad joogtaan ee shirka aad ku qabateen baa dhallinyaro badan baa halkaas joogta oo tahriib raba amba sugaya inay aadaan maxaa looga casuumaa shirka si ay qayb uga noqdaan waxa laga hadlaya dhegahooda ugu dhacaan dhalinyarada waa lagu cazimay runtii turkiga maarkino istanbul ah, waxaan u malaynayaa malaha haddaysan eh, kontomiye waa gaarayeen dhalinyarada waa halkaa wax ku barata oo maaragtay kasoo qayb kasay runtii shirkii qayb bay ka ahaayeen Eh, doodaha iyo iyo iyo iyo munaaqashada ayay qayb ka ahaayeen dhalinyaro badan aan ka casuunay istanbul qaar baa ka yimid muxuu ahaa ankara qaar baa ka yimid maaragtay cyprus ka yimid En, marka runtii qayb weyn ayay ka ahaayeen qaar badan baa waxay ka qayb qaateen qabanqaabada shirka oo maarkino ka mid ahaa maarkino dadkii volunteerska oo xooggooda u tabarucay runtii inay maarkano u adeegaan bulshada oo xalayto awards aan ku siinay halkaanayto marka waxa weeyaan een, dhalinyaradu qayb ka mida weeyaan shirka isla mar ahaan taasna hadday iyagu dee imaaninoo ka munaaqashoonin caqabadaha iyaga haysta iyo sidii ay uga gudbi lahaayeen dee annagu dad waa dadka waaweyn maarkano fikrada waan ku biirin karnaa runtii laakiin waa ina iyaga ka timaadaa talooyin wax ku oolana way ka soo baxeen oo aanu shirka maaragtay hadda taan qoraalladiisa iyo wixiisa aan ku jirno runtii hadhow tinaan usoo bandhigi doonno maarkino dadweynaha websayadeenna iyo social mediaha iyo dadka kasoo qaybgalay kulligood email loogu wada diri doono haddii ilaah yidhahdo kuwa marka een een dib u dhaca sameeyey ee qurbaha ku nool sida waddanka ingiriiska adigu aad degan tahay iyo waddamada kale waqooyiga ameerika iyo meelaha kaleba dhallinyarada ee, dhibaatada loogu geysto ee, dilalka ka dhaca oo markay iskuulladii ay ka haraan dabcan oo ay marin habaabaan arrimahaas marka xoogga ma la saaray oo dhallinyarada sidii loo badbaadin lahaa sidii naftirkooda een wacyigelin loo siin lahaa een ma garanaysaa in nolosha meel wanaagsan ay ka gaaraan shirka ma lagu soo qaaday Mhm. shirka waa looga hadlay arrimahaasi turunta waa looga hadlay waxyaabaha aan xoogga saaraynay bayna ka mid ahayd oonu youthka aan uga dhignay maaragtina mawduuc ka mid a mawduucyada Een, waxa mar walba markaa rabtina xal raadisa waa inaad horta raadisaa maxaa sababay waxani Een, waa inaad ogaataa marka een, maxaa keenay dhallinyaradani inay marhabaabaan maxaa keenay inay maaragtina dariiqaas qaadaan markaad ogaatid dhibaatooyinka keenay ayaad markaasna xalkiisa heli kartaa sidaas shirka waxay marka waxyaabahaasi daba aad looga wada hadlay Een, dhallinyarada maaragtina ama ha ahaato dhinacii maaragtina luqadda ha ahaato ama dhaqankay ahaato ama guryihiiyo dhibaatooyin ay ka jiraan hooyo keligeed oo caruur waxaa laga yaabaa aad u tiro badan korinaysa oo maaragtina dhaqan iyo iyo diin iyo maaragtina dad maaragtina een midab kala duwan ku korinaysa iskuulaadkii oo maaragtina waxaa laga yaabaa waxbarashooyinkii iyo sidii ilmihii maaragtina qaarkood een baahidoodii inaysan ka turjumaynin marka runtii waxyaabo badan ayaa keeni kara laakiin in wacyigelinno la sameeyo oo runtii talooyin la sameeyo oo weliba ay ku yihiin dhallinyaradu ayagu inay maaragtno ay qayb ah ay ka mid noqdaan xalka iyagu inay ka mid noqdaan oo dhallinyaradii maaragtno ayaga laftigoodii inay tahay dhallinyaro saacidaysa dhallinyaradii saacidaysa iyagu saacidaya marka hadda tan shirkan oo kale waxyaabaha uu maaragtno runtii ku ahaa gaar ku ahaaba waxay ka ahayd waa soomaali baa soo qabaqaabisay soomaali baana maaragtno loo soo qabaqaabiyey iyo soomaaliya waa tahay sidaas oo kale waxaan rabnaa dhallinyaradu inay maaragno iyadu ay noqoto dadkii wax qabaqaabin lahaa hadda xalito nin dhallinyaro maaragno ka yimid kanada ayaan isla hadlaynay oo runtii maaragno ka hadlayay siduu maaragno ugu bogay shirka waxaanu nidhi qof walba oo shirkan kasoo qaybgalay markuu ku noqdo waddankiisii iyo magaaladiisii waa ambassador weeyaan ambassadorkaasita waxaa la rabaa inuu maaragno uu hadal wanaagsan iyo wax fikir fiican inuu sii gudbiyo dadkana maaragno een een shirkani waxaa kasoo bixi doona talooyin baa kasoo baxay talooyinkaas waxaa loo bedelayaa qorshaa loo bedelayaa qorshe la fulinayo ayaa loo bedelaya oo ficil ah marka insha allah waxaan rajeynaynaa in maaragno meelaha arrimahaas ay ka jiraan oo dhan wacyigelin iyo maaragno mashruucyo badan ay kasoo baxaan dhinaca dib u heshiisiinta markaad sheegto dabcan siyaasiyiin oo ka mid yahay madaxweynihii hore soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo mas-uuliyiin kale ayaa shirka idinkula sugnaa Een, arrimaha dib u heshiisiinta soomaaliya waxaan la soconnaa in weli dib u heshiisiin dhab ay u baahan tahay maxaa xoogga lagu saaray marka shirka waxaa xoogga lagu saaray dadka horta inay maaragtay fahmaan in la wada hadli karo iyadoo la kala fikir duwan yahay iyadoo maarkino la kala maarkino een maarkino waxa la rabo ay kala duwan yihiin haddana la wada hadli karo oo dantii guud iyo dalka maarkino daf- dantiisa guud laga wada hadli karo waxaa laga yaabaa dantii guud in si kale loo kala arko laakiin dadka inay wada shaqayn karaan tafaahum in dhexdooda laga abuuri karo marka ugu horeysa waxaa muhiim ahayd in anagu anagu maarkino aan diiradda saarno dadku inay isku yimaadaan ay wada hadlaan ayagoo la kala fikir duwan yahay marka muhiimaddu waxay tahay inaan ogaano een qasab maaha kulligeen inaan isku wax aragti ka wada noqono qasab maaha kulligeen inaanu maaragtay aanu eh, danta maarkino een annaga aanu leenahay aan ay noqoto ama maarkino kulligeed mid isku een een een een isku meel wax ka arkaysa laakiin waxaa muhiim ah dib u dhisidda waddanka iyo dib u dhisidda dadka inay noqoto ahmiyadda koowaad oo kulligeenna midaysan taas marka waxa weeyaan runtii waxa la isla wada garta bay ahayd madaxweynihii hore maarkino een een sheekh shariif maarkino sheekh axmed runtii uu ka hadlay een ra-iisul wasaare ku-xigeenka maaragtay een een mahdi maaragtay maxamed guuleed asagana wuu ka hadlay een runtii mudanayaashaasiito waxa weeyaan iyo xildhibaano badan oo meesha kasoo qayb galay iyaguna way ka hadleen een hadalkaas marka wuxuu u baahan yahay in ficil loo bedelo dadku waxay yidhaahdaan maarkino indhergar indhergartadu mar walba fikir kastoo fiican wuxuu qiimo yeelanayaa markii ficil loo bedelo kulligan fikir fiican waan la imaan karnaa waanu hadli karnaa waanu sheegi karnaa laakiin markii la ficil loo bedelo ayuu maaragtay wax ku ool noqonaya aniga marka waxa weeyaan mar walba waxa weeyaan challenge-ga aan siiyey madaxdeena waxa weeyaan waxaan ku idhi hadalladaas quruxda badan oo inoo sheegteen oo madasha aad ka sheegteen waxaan u baahanay inaad ficil u bedeshaan dadkii in la mideeyo weeyaan qulubtooda iyo qalbigooda iyo maskaxooda in lasoo dumo weeyaan oo maaragtay dantii guud maaragtay loo soo dumo kulligeenna ay maaragtay ujeedadeenu ay noqoto sidaanu dalkeena maaragtay si caafimaad qabta maskax caafimaad qabta oo daacad ah aanu ugu wada shaqayn lahayn haddii haddii la kala fikir duwayana fikirkaas la kala duwan in la qadariyo in la tixgeliyo in la is ixtiraamo isla mar ahaan taasna danta guud laga wada shaqeeyo haddii hal iyo laba aad nooga sheegto shan wow shan jirsaday shirka sidaas sheegtay waa sanadkii shanaad oo la qabta walow xamar iyo istanbul u badnaa meelaha lagu qabtayna sidaan u malaynayo maxaa meera dhala ka soo baxay sanadihii hore iyo inta hadda adiga aad mas-uulka aad tahay oo xilkan aad hayso caawa shirkan istanbul lagu soo gabagabeeyey maxaa laga maxaa laga fahmi karaa oo ka soo baxay meera dhala haddaan marka ugu horeyso aad baa umahadsantahay su-aashaas aad aad u qiimo weyn weeyaan muxuu ahaa baafe haddaan usoo noqdo marka ugu horeyso kuwa su-aasha la xiriirta shirarkii hore waa run kigalina waan ku qabanay iyadana muxuu ahaa aan rabnay maaragtay runtii inaan aan aan maaragtay dadka ay wax ka faa'iidaystaan shir walba waxa weeyaan mawduucyo gaar ahaan kusoo qaadanay mawduucyadaasna waxa weeyaan waxaa laga lahaa ujeedooyin gaar ah ujeedooyinka gaarkaana runtii mid walba waa laga miradheliyey shirka hadda kigali oo kale haddaan maarta kusoo qaado aan usoo qaado tusaale ahaan runtii waxay ahayd ujeedadiisu in maaragno qurbo joogta soomaaliyeed dhalinyarada ha ahaato dadka waaweyna ha ahaadaan in aanu fiirino bal sidee bay maaragno ay maarag rwanda dhibaatooyinkii iyo dagaalkii sokeeye oo mucjisada lahaa ay soo mareen ay uga gudbeen maxay ka barteen maxaa anagu ka baran karnaa ujeeddadu saasay ahayd runtii waxa weeyaan discashano badan iyo maaragno munaaqasho badan ayaa laga sameeyey meelo badan ayaanu dadku ay soo booqdeen oo tusaale u ahaa sidii maaragn dhaawicii dadka gaaray loo bogsiiyey oy gacmaha ay isku qabsadeen marka runtii dadkii halkaas tegey runtii soo noqodkooda markay soo noqonayeen waxay ka gaareen maaragtay fikir ka bedelan fikirkii hore ay ku tegeen muqdisho sidoo kale waxaanu diiradda saaraynay maalgashiga muxuu ahaa waddanka in la maalgeliyo in la tusiyo muqdisho inay tahay meel maaragno nabad ah oo maaragno shir caalami ah oo intaasoo maaragno qurba joog ah oo adduunka dacladiisa kulligood ka wata australia ha ahaato maraykanka ahaato canada ha ahaato yurub meel kasta ahaato malaysia ha ahaato africa ha ahaato ka wada yimid iyo muxuu ahaa waddamada carabaha isugu yimaadeen dadka maaragno ururada caalamiga ay kasoo qayb galeen madaxweynihii hore maaragtay xasan sheekh maaragno mudane uu kasoo qayb galay iyo maaragno xataa un ka maaragno isagana mudane maaragtay michael keating uu kasoo qayb galay kulligood ay ay tusisay ahamiyadda ay leedahay in horta marka dadka laysku keeno ay wada hadlaan laga wada hadlo dantii guud runtii isla mar ahaan taasina waxa kasoo miro dhaliyey waxay ahaayeen in qurbo joogtu ay ogaatay in waddankeena sida la sheegaya uusan ahayn oo maarkino mar walba yees qarax waa jira marmarka qaarkood dhibaatooyin waa iska jiraan caqabado ah laakiin sida loo bumbuunayan aysan ahayn waddanka la mari karo dadkii oo dhan ay tageen meel walba ay ku socdeen ay maarkino fikirkaasi inaan bedelnay taas horta faa'iidada ugu weyn ayay ahayd dad badan oo ka midana ay ballan qaadeen ay imaanayaan kusoo noqonayaan wadankii oo maal gashanayaan shirkaanayto hadda waxyaabaha ugu muhiimsan annaga mar walba aanu ka shaqeyna waxa weeyaan waa dadka in laisu keeno dadka markii la kala maqan yahay qof walba maaragno goon goonidiisa iyo gaarkiisa ayuu u shaqaysanayaa laakiin in dadkii laisku keeno la yidhaahdo annagoo goonideena u wada shaqaysanayna oo danaheena gaarkaa ka shaqaysanayna haddana inaana ilaabinin dantii guud inaanu ku darno inaanu isku nimaadno dantii guud aan ka wada hadalno aanu ka soo saarno markno maaragtay qorshe ficileed aanu ka soo saarno hadday tahay dhinaca dhalinyarada hadday tahay dhinaca deegaanka hadday tahay dhinaca maaragno heshiisiinta hadday tahay maaragtay dhinaca maaragtay ganacsiga haddaan tusaale kuusoo qaato baafe xalayto waxaan sameynaynay waxa la yidhaahdo maaragtay award ceremony oo aanu maaragno aanu ku abaalmarino ku siinaynay dadkii dhalinyarada ahaa ugu badnaa weliba ee maaragno magaalada tin jooga ee runtii shirka maaragno nagala qayb qaatay agaasimkiisa iyo iyo iyo iyo iyo maaragno maamulkiisa iyo guddigii qabanqaabada aanu ku siinaynay iyo haadihii maaragno ayaga laftigoodana saaciday ama xagga dhaqaale nagu saaciday ama xagga maaragtay qabanqaabada maaragno ka qayb qaatay aanu abaalmarino ku siinaynay wiil maaragno dhallinyaraha oo haddana ah maaragno xildhibaan magaalada maaragno london ka mid ah ayaa xalito hadlay wuxuu yidhi runtii hadalkiisa waxaa ka mid ahaa shirkani markaan imaanayey waxa weeyaan waan xoogaa yare maaragtay waan ka yara gows qabsanaa ma garanaynay meelu ku socdo iyo meelu ka socdo laakiin ka qaybgalka aan ka qaybgalay iyo munaaqashooyinkii aan arkay iyo waxyaa maaragno dadkaas isku imid iyo hadalladii maaragno runtii aan dhegaystay fikirkaygii wax weyn ayay ka bedeshay waxaan awal hore fikirkayga wuxuu ku koobnaa london buu ku koobnaa inaan london aniga inaan london u dhashay inaan halkaasito maamulkeeda aan ka qayb qaato inaan maaragtay aan dadka london degan iyo dhallinyaradaas halkaas degan maaragno aan xalkooda ka qayb qaato laakiin wuxuu yidhi maanta waxaa ogaaday buu yidhi in fikirka uu maarkino uu ka wen yahay intaas inaan wadan leeyahay inaan dal ay maarkino inay tahay inaan dantiisa inaan ka shaqeeyo inaan leeyahay maanta fikirkaygu wuu ka ballaaran yahay fikirkii aan la imid halkan marka waxaad ogaanaysaa saamaynta baaxadda leh uu shirkani uu ku sameeyey dadkii ka soo qayb galay shirka Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.